Deegaanka Janaac Cabdallo oo dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo ay wajahayaan bulshada deegaanka. Guddoomiyaha deegaanka Janaac Cabdallo Daahir Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay baahiyaha dhinaca bulshada ee ka jira deegaanka, isagoona sheegay in dhammaan adeegyada aasaasiga ah bulshada ay baahi u qabaan, wuxuuna codsaday in laga taageero adeegyada ay u baahan yihiin.
Niyahowgoodii adeegyada bulshada aasaasiga ah aad bay nooga liitaan. Haddii aan kuu sheego, waxba iskuulkii nooma dhisna. Haddii la kuran yahay wax waxbarasho ah oo meeshaa taalla haba yaraatee oo intuu uu naga kala daatay. Marka xagga waxbarashadii saasay gab nooga tahay. Dee aasaasi kalena oo hadda ay sii leedahay damaba jiraan dadku waa nin iyo un duruuftiisa unbay dadku iskaga nool yihiin. Qolada muxuu ahaa ha VCI oo noo dhistay waxoogaa yaroo MJH ahoo jiingada ah oo baxweyne ah meeshaa ka dhistay shan qol iyo laba musqulood bay ka dhiseen. Dhowr qof oo shaqaale ihina way u joogaan gabadh umulsaa maalidhowd baa la geeyey. Intaasoo ilm- xagga ilmaha u badan caawinta xagga dadaalka ilmaha u badan iyo wixii kale ay ku darsan karaan ay ku waxeeyaan oo indhahana lagu kala qaaday oo aad iyo aad aan ugu fiicnaanay way noo joogtaa. Wax hay'ad ah oo dhulkaa taga oo samafal ah oo ama raashin geeya ama haddii la kuriya barnaamij lacageed geeya laakiin qola intay timid sida qolyahan oo kaleeto dadka qaabishay oo haddii la kuriya sirfayin si fiican iyagoo haadi heblaaya ah oo socda oo macno leh u yimidna ma jiraan Deegaanka Janaac Cabdallo ee dhaca galbeedka magaalada Kismaayo waxaa ku nool dad u badan xoolo dhaqato, kuwaas oo wakhtigan u baahan in la gaarsiiyo adeegyada kala duwan ee aasaasiga ah sida uu sheegay guddoomiyaha. Waxaana adeegyada ay u baahan yihiin ka mid ah in loo horumariyo xarumaha caafimaad, sidoo kale loo hirgeliyo goobo waxbarasho iyo ceelal biyoodyo ay biyaha ka cabaan.